cabdiqani qaran oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay dhiig bahbaahsan ay ciidankooda ku wajahayaan furimaha dagaalka ee gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayna isaga firxanayaan halkii uu dagaal ka dhaco dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey inay siyaasadaysay dagaalka isagoo intaasi ku daray in ciidamadoodii ay ku fashilmeen dhammaan dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya dagaalada tan dhacay ee runtii dowrkii ay ku lahaayeen muddooyinkii dambe ma ammaanayn dowr shariifa ma ahayn fashil baa dhacay ciidamadii qaranka oo tiradooda aynu garanayno intay la egyihiin oo dagaalkii waxa weeye ama ka baxay ama ka baaqsaday ama ilaahay kula saba diiday ee meeshii la isku qabto bannaynaya arrintaasi waxay tilmaamaysaa fashil hogaamineed iyo fashil siyaasadeed hadalka cabdiqani qorne ayaa ku soo aadayay iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay aysa soo tarayeen mas-uuliyiinta ka hadlaya jabka ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab